إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka warbaahinta islaamiga ah alfurqaan faahfaahin ayaa kasoo baxaysa weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka geysteen gudaha dalka kenya saraakiil reer galbeed ah ayaa lagu dilay weerar nafurnimo ah oo shalay ka dhacay magaalada muqdisho ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ku dilay mid ka mid ah dhalinyarada wax ka barta jaamacadaha ku yaala gobolka banaadir meydka gabar soomaaliyeed ayaa laga helay magaalada mombaasa ee dalka kenya xukun ayaa lagu fuliyey saddex rag ah oo lagu eedeeyey inay xatooye ka geysteen xarun ganacsi oo ku taala degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka mu'asasada al-kataa'ib ayaa baahisay muuqaal cusub kaas oo lagu soo bandhigay weerar lagu beegsaday ciidamada kenya iyo kuwa maamulka jubbaland intaa waa qodobada warka waxaa idinku soo maqan iyagoo faahfaahsan
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo dhan faahfaahin ayaa kasoo baxaysa weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka geysteen gudaha dalka kenya mahad cubeyd ayaa ka waramaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray askar kenyaati ah oo maalintii shalay kasoo baxay degmada taagaabo ee gobolka mandheera kuwaasoo uu weerarku qabsaday xilli ay marayeen duleedka degmada dagaal muddo socday ayaa isku bedelay weerarka waxaana ugu dambeyntii lagu jebiyey askarta kenya xilliguna wuxuu ahaa abbaaro duhuradii balse goor ay casirkii tahay ayaa ciidankii kenya mar kale lagu weeraray meel ay ku nasanayeen oo isla duleedka degmada taagaabo ah halkaasoo uu ka dhacay dagaal xoogan waxa ay xabaddu socotaba waxaa ciidanka kenya lagala wareegay goobtii dagaalka iyagoo ka cararay laba iyo toban gaadiid ah oo ay wateen oo uu ka mid yahay gaari kooyal ah oo uu ku rakiban yahay qoradha shiiko ah iyo saanad milatari oo fara badan oo ay ku jiraan daawooyin raashin iyo agabyo kale lama xaqiijin inta uu la egyahay khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee gaaray kenyaatiga waxaase goobta lagu arkayay dhiig iyo calaamado badan oo muujinaya in uu gaaray khasaare xoogan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gudaha kenya ayaa aada u sii laba jibaaray weeraradooda ka dhanka ah dowladda kenya taasoo gumaysi ku haysata muslimiin badan oo ay ka mid yihiin kuwa xeebaha iyo kuwa soomaaliyeed
saraakiil reer galbeed ah ayaa lagu dilay weerar nafurnimo ah oo shalay ka dhacay magaalada muqdisho cabdifataax ayaa faahfaahinaya faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa weerar u muuqday mid si aad ah loo soo qorsheeyey oo shalay ka dhacay magaalada muqdisho laguna beegsaday kolonyo gaadiid ah oo ay wateen saraakiil sarsare oo reer galbeed ahi camaliyadda ayaa waxay barqanimadii shalay ka dhacday agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho iyadoo si toosa u beegsatay saraakiishaasi oo ahaa kuwo amni oo ka soo jeeda waddamada reer galbeedka sida aan xogta ku helnay waxay saraakiisha la beegsaday tiradoodu ahayd afar kuwaasoo xidhliyadii lasoo dhaafay howlo basaasnimo ah ka waday magaalada muqdisho xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda weerarkan ayaa waxay xaqiijisay geerida laba sarkaal oo reer galbeed ahaa halka labada kale uu dhaawaca halis ah soo gaaray waxaana meydadkii iyo dhaawacyadiiba isla shalay loo duuliyey waddanka jabuuti waxay ahaayeen saraakiil si gaar ah looga taxadaray badqabkooda amni ilaalintoodana waxaa mas-uul ka ahayd oo qandaraas ku qaadatay shirkad dhanka amniga ka shaqaysa oo ay leeyihiin saraakiil ka mid a dowladda federaalka sidoo kale waxaa weerarka nafurnimada ah ku baxay oo ku dhintay lix askari oo ka mida kuwii ilaalada u ahaa iyada oo saddex kale ay ku dhaawacmeen marka la eego khasaaraha maadiga ah waxaa weerarka ku burburay saddex gaari oo midkood uu ahaa nooca aan xabaddu karin oo ay saarnaayeen saraakiisha reer galbeedka ah gebi ahaanna qaraxa ayuu ku burburay gaarigaasi sida laga dheehan karayo sawiradiisa oo baraha internetka lagu baahiyey isaga oo gubtay intaa waxa dheer oo cardaaduqaha noqday oo burburay laba gaari oo ay saarnaayeen askartii ilaalada u ahayd saraakiisha reer galbeedka waxaana weerarkan uu ka dhigan yahay dharbaaxo weyn oo gaartay shisheeyaha kusoo duulay dalka dowladda federaalka ah oo dhankeeda ka hadashay weerarka waxay ku gaabsatay oo saxaafadda ay la wadaagtay oo keliya khasaaraha soo gaaray ciidamadii ilaalada markii horena loogama baran inay ka waramaan waxyaabaha gaara ajaanibta isku soo wada duub oo dadka ka faallooda arrimaha ammaanka ayaa waxay qaarkood barahooda bulshada ku soo qoreen in uu ka markhaati kacayo weerarkii shalay sida xeesha dheer ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ula socoto dhaqdhaqaaqa shisheeyaha ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ku dilay mid ka mid ah dhallinyarada wax ka barta jaamacadaha ku yaala gobolka banaadir mar kale iyo mahad cubeyd cabdulqaadir maxamed nuur oo ahaa arday wax ka barta jaamacadda soomaaliya ee ku taalla magaalada muqdisho ayaa maalin ka hor ciidamo hubaysan oo ka tirsan kuwa loo yaqaano gorgor waxa ay ku dileen inta u dhaxaysa isgoyska saybiyaano iyo xaafadda soonakay ee degmada hodan dilka ayaa yimid kadib markii askartan mooryaanta ah oo ka tirsan dowladda federaalka ay dhac u geysanayeen isaga iyo arday kale oo wax ka barta jaamacadda cabdulqaadir ayaana waxaa laga dalbaday in uu soo wareejiyo laabtoob garabka ugu jiray kadib markii laga dhacay teleefoonkiisa wuuna iska diiday isagoo sheegay in ay ugu jirto xog badan oo muhiim ah askartii ka tirsanaa ciidamada loo yaqaan gorgor ayaa intaas kadib halkaas ku dilay wiilkii ardayga ahaa iyagoona isla markiiba iskaga baxsaday goobta qaar ka mida ehelada wiilkan la dilay ayaa si faahfaahsan dhacdadan warbaahinta uga warramay marka ninkaas horta waa ka tiriyaahinsannahay meeshaan baa lagu diray jaamacadda soomaaliya u dhiganayey maadada i tigu baranayey nin wuxuu ahaa hami leh dad bulsho hooyadiis iyo walaalihiis iyo ehelkiisuna ay hami weyn ku qabaan dadkii dadkaa falkaas geystay waa ciidamada qaranka gaar ahaan qaybta la yidhaha gorgor ee faalasha sita nimanka faallayda la yidhaha saddex nin bay ahaayeen mooto gaduudan oo bajaaj ay wateen waxaa uu sababsaday ninkaas oo la dhihi kara waa sababsaday kolle amar ilaahay ku dhacay laakiin waa mobayl inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun annaga waxaa ahay cabdulqaadir walaashiis shala duhurkiiaa noogu dambeysay wuxuu noo aaday jaamacad markuu jaamacadda usii dhawaa waxaa dilay waxaa qabsadeen tuugo kuwaasoo oo ka rabeen laabtoobka iyo moobeelka uu watay moobeelkii markuu siiyana laabtoobkii intii aysa weydiinba xabadday ku dhufteen markay xoogaa ka dareemeen inuu laabtoobka isku dhejinayo marka wakaasaa wiilkeena annaga shalay buu dhintay ilaahi ha u naxariisto dilalka bareerka ah iyo dhaca ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka ayaa si aad ah ugu soo badanaya magaalada muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed amiin meydka gabar soomaaliyeed ayaa laga helay magaalada mombaasa ee dalka kenya wararka naga soo gaaraya magaalada mombaasa ee dalka kenya ayaa sheegaya in gabadhan oo lagu magacaabi jiray najma cabdulaahi macalin lala'aa muddo afar cisho ah waxaana meydkeeda laga helay mid ka mid ah waddooyinka waaweyn ee magaalada mombaasa saraakiisha booliska ee dalka kenya ayaa waxa ay sheegayaan in xilli ay ku jireen howlgal roondo ah ay heleen gabadha oo miir daboolan ha yeeshee ay geeyeen isbital waa sida ay hadalka u dhigeen waxay intaasi ku dareen in gabadha madaxeeda ay ku yaalaan nabro jirdil ah halka ilkaha qaybtooda sarena ay ka maqnaayeen islamarkaana meydkeeda u yaallo isbitalka magaalada janjamwe ee dalka kenya wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in lasoo qabtay laba ruux oo eedeysanayaal ah kuwaas oo lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen falkan islamarkaana la baarayo dilka gabadha soomaaliyeed ayaa waxaa walaac xoogan ka muujiyey soomaalida ku nool magaalada mombaasa iyagoona sheegay in ay doonayaan inay cadaalad hesho ma ahan markii ugu horreysay oo meydka gabarh soomaaliyeed lasoo dhigo gudaha dalka kenya xukun ayaa lagu fuliyey saddex rag ah oo lagu eedeeyey inay xatooyo ka geysteen xarun ganacsi oo ku taala degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka maxamed muudey abu muslim ayaa ka waramaya
boqolaal dadweyne ayaa shalay isugu soo baxay fagaare ku yaala degmada saakow halkaasi oo ka dhacaysay xukun tacsiir ah oo lagu fulinayay saddex wiil oo lagu soo eedeeyey in ay carwada xili howlwadeenka carwada uu mashquul ahaa ay ka qaateen macaawi sabar ah iyo hal joog kabo turkish ah maxkamadda shareecada islaamka kolkii ay gaartay cabashada lagu soo eedeeyey saddexda dhalinyaro maxkamaddu waxay raadisay in raggii falka sameeyey ay weydiiso falkan dhalinyaradu waxay maxkamadda horteeda ka qirteen xili carwadu ay mashquul ka jirtay oo aan alaabtaasi aan ka qaadnay ayay ku yidhaahdeen waxaa fagaaraha lagu akhriyey xukunka maxkamaddu ka gaartay kadibna waxaa la fuliyey tacsiirtii in la dhufto min soddon iyo sagaal karbaash oo tacsiira
halka warkan aad kala socotaan waa warbaahinta alfurqaan mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay muuqaal cusub kaas oo lagu soo bandhigay weerar lagu beegsaday ciidamada kenya iyo kuwa maamulka jubbaland warbixinta filimkaasi maxamed cali ayaa inoo haya
بسم الله الرحمن الرحيم waa muuqaal kooban balse xambaarsan fariimo kala duwan kaas oo ay habeenkii xalay baahisay mu'asasada al-kataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab muuqaalkan oo soconaya qadar afar daqiiqo ah ayaa waxay al-kataa'ib kusoo gudbinaysaa howlgallo kala duwan oo ka dhana ciidamada kenya iyo kuwa maamulka jubbaland kuwaasoo ka kala dhacay gobolka jubbada hoose iyo dhulka n f d ee ay gumaysato dowladda kenya isdaarkan cusub ayaa waxaa lagu bilaabay weerar qarax ah oo ciidamada kenya lagula beegsaday qeybo ka mida gobolka jubbada hoose waxaana filimka lagu daawanayaa gaari kooyal ah oo ay miinadu haleeshay islamarkaana uu soo gaaray burbur xoogan
tushanza safari haturudi nyuma kwa makafiri sasa ni kiyama
filimkan cusub ee ay baahisay al-kataa'ib ayaa sidoo kale lagu soo bandhigayaa weerar ay ciidamada mujaahidiinta cagta ku mariyeen isbaaro ciidamada maamulka jubbaland u tiilay duleedka magaalada kismaayo waxaana isdaarka lagu daawanayaa meydadka ciidamada jubbaland oo daadsan halka lagu weeraray
Waislamu suluhisho zao ni silaha, bila silaha hakuna suluhisho. Kwa hivyo vijana, kama mnataka suluhisho, silaha ziko karibu hapa.
xalka keliya ee horyaalla muslimiinta waa inay hubka qaataan haddii ay dhab idinka tahay raadinta xalka soomaaliyada jiiraanka idinla ah ayuu hubku ka buuxaa laakiin hubkaas wuxuu u baahan yahay dhallinyaro idinka oo kale oo garwaaxsada kuwaas oo ah dhallinyaro awood leh oo karti iyo firfircooni ku tilmaaman kartida aan ka hadlaya ma ahan xamaasadda jidbaysan ee aad ku raacdaysaan kubadda cagta balse waa baacsiga kufaarta iyo ugaarsigooda
Arsenali na Manchester wakimbie katika kumfuata kafiri. Iko huko ndiko anakotakikana kijana awe.
Tushanza safari haturudi nyuma, kwa makafiri sasa ni kiyama, kwa makafiri weerar habeennimo ah oo ay ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xere ay ciidamada kenya ku lahaayeen gobolka gaarisa ee dhulka n f d ayaa sidoo kale lagu daawan karaa isdaarkan cusub ee ay baahisay al-kataa'ib waxaana weerarka kadib ciidamada mujaahidiinta ay dab qabadsiinayaan teendhooyinkii xerada ugu yiilay kenyaatiga qeybaha dambe ee isdaarkan ayaa waxaa lagu soo gudbinayaa kelimad muhiim ah oo uu jeedinaya a-sheykh abuubasiir naasir al wuxayshi amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab kaasoo fariin u diraya askariga mujaahidka ah
لا تكثر التنازع والخلاف فهو الفشل ولا تدعوا ciidan yahow dhexdiina ha ku badina isqabqabsiga iyo khilaafka sababtoo ah wuxuu idinku keenayaa fashil shaydaankuna yuusan boos ka helin dhexdiinna waxaan idinkaga digayaa inaad raacdaan waxa ay naftiinnu jeceshahay ama aad u jihaadaan sida ay naftiinnu doonayso iyo inaad ka gubataan wanaagga iyo khayrka uu allah siiyey walaalka asaagaaga ah ee kugula jira safka iyo inaad adduunyo ku tartantaan kuwaasi waa arrimo lagu hoogayo ku dadaala midnimada iithaarka iyo walaaltinimada ilaaliya ballamihii aad horay u gasheen noqda kuwa ku aad adag murtadiinta gaalada ah una jilcanaada mu'miniinta muwaxidiinta ah sidii aad horayba u ahaydeen أعزة على المرتدين الكافرين أذلة على المؤمنين الموحدين كما كنتم بالأمس
warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga intaa